أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه باب التلاعن في المسجد هذا متكن باب مشروعية التلاعن licaanka jidayntiisii ayuu u baab yahay fi lmasjid masaajidka dhexdiisa in licaanka lagu jideeyey ayuu u baab yahay weli sheekha axkaamtii licaanka ayuu ku dhex jiraa halkan sheekhu wuxuu inooga sheegay licaanka waxaa mashruuca ee sunno ah si loogu adkeeyo oo qofkani aysan u been sheegin oo beenna aysan ugu dhiiran in masaajidka dhexdiisa la keeno zawjka iyo zawjkada licaanka samaynaya oo dhaaranaya zawjka iyo zawjada dhaaranaya oo licaanka samaynaya sida sunnadaa waa in masjidka dhexdiisa la keeno oo masaajidka licaan ay ka sameeyaan sidii xilligii nabigaba sala allahu wasalama wabaaraka calayhi la samayn jiray walidaalika imaamu nawowi raximah allahu tacaala kitaabkiisa minhaajka ah markuu licaanka ka hadlayey wuxuu yidhi ta'kiidku waa sunno in la adkeeyo goobaha ugu barakada badan in la geeyo haddii maka ay licaanku uu ka dhacayo wuxuu yidhi imaamu nawowi fa bimakata bayna arukni waalmaqaam xajarulaswad iyo maqaamu ibraahim inta u dhexaysa waa inay istaagaan oo halkaa licaanka ay ka sameeyaan waalmadiina cinda almimbar magaalada madiinatulmunawara haddii licaanku ka dhacayana mimbarkii nabigu khudbada uu ka akhri jiray sala allahu wasalama wabaaraka calayhi halkaa istaagaa la leeyahy qofka waxaa la rabaa in la geliyo heybad uu ka heybaysto meeshaa inuusan been ka sheegin qala alimaamu الbuخarي raximah اllahu taعala xadaثna yaحya yaxya bnu jacfar albuخarي qala xadaثna cabdiرazaq cabdiرazaq bn hamaam sancani qala akhbarana ibnu jurayj qala akhbarani ibnu shihaabi zuhri can اlmulaacanati mulaacanadii xaggeeduu iiga warramay iyo wa can الsunati sunnadiina waa iiga warramay sunnadaasoo fiiha fi lmulaacana mulaacanada dhexdeeda ahaatay can xadiisi sahl bni sacdi akhi bani saacida xaggiisuu iiga warramay xadiiska ana rajula nin ninkaasoo min alansaari ka mida jaa ilaa rasuuli اllahi salى allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay u yimid faqaala wuxuu yidhi ninka ansaariga ahaa yaa rasuula allahi ara'ayta rajula ninka waran ninkaasoo wajada maca imra'atihi islaantiisa micigeedii rajulan ninka helay ayaqtuluhu ninkaas ma dilaa am kayfa yafcalu see samaynaa faanzla allahu fii sha'nihi sha'ni hada rajul rajulkaa sha'nigiisa ilahay wuxuu ku soo dejiyey ma iyo ladii ki dakara ilaahay uu ku sheegay fi lqur'aan qur-aanka dhexdiisa ilaahay uu ku sheegay oo min amri lmulaacana ay min sha'ni lmulaacana mulaacanada sha'nigeedii ah waa aayadihii aanu ku soo qaadanay suuratu nuur faqaala nebiyu nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qad qada allaahu fiika dhexdaada ilaahay waa xukumay wa fi imra'atika islaantaadana ilaahay waa xukumay oo licaana ilaahay soo dejiyey axkaamtiisii qaala markaasuu wuxuu yidhi sahal fatalaacanaa fi lmasjid maxalushaahidka bukhaariguna waa halkaas licaankii waxay ku dhex sameeyeen masaajidkii nabiga sala allahu alayh wasalam dhexdiisii masjidkii nabiga sala allahu alayh wasalam dhexdiisiaa licaanku ka dhex dhacay waana terjamadii imaamku uu terjamaysto baabu talaacuni fi lmasjid walxaalaana ayay masjidku isku licaaneen oo aniguna shaahidun aan goobjoog ahay falamaa faraqa markay licaankii ka faaruq noqdeen qaala wuxuu yidhi ninkii zawjkii wuxuu yidhi kadabtu calayha islaantan rasuulka ilaahay oo beenaan ka sheegay yaa rasuula allah in amsaktuhaa haddaanba sii heystoo naagnimo aan u sii haysto oonan dalaaq raacsiin oo intuunan loo sheegin oo uusan ka warqabin in licaankuba uu yahay nafsu dalaaq licaankuba inuu yahay dalaaq naftiisaba asagu uu yahayu fadallaqahaa halaatan saddexuu islaantii ku furay qabla an ya'murahu rasuulullah rasuulka ale sala allahu alayh wasalam intuusan amrin ka hor ayuu yacni furay xiina faraqaa xiina wakhtigii ayuu saddex dalaaqa ku furay faraqaa min atalaacuni licaankii markay labadoodii ka faaruq noqdeen fafaaraqahaa zawjadiisii ayuu ku faaruqay cinda annebiyi nebiga agtiisuu ku faaruqay sala allahu alayh wasalam faqaala wuxuu yidhi ibnu shihaab faacilka waxaa iska le ibnu shihaabu zuhri faqaala ibnu shihaabu zuhri wuxuu yidhi daalika sha'nigaasi waa tafriiqun kala geyn beyna kulli mutalaacinayn laba zawjo kas laba zawj iyo oo kasta oo islicaana tafriiqaasaa u yaaluu yidhi waa inay kala tagaan binafsi licaanayna ku tafriiqayaan licaanka naftiisaana furqadu ku dhici qala alimam buxari raximah llahu tacala qaala ibnu jurayj wuxu uhi qaala ibnu shihaab zuhri fakaanat isunnatu bacdahumaa sunnadu waxay ahaatay bacdahumaa bacda zawjayn labadaa zawj ka bacdi an yufaraqa baylan mulaacinayn laba qof kasta oo islicaanaya dhexdooda in la kala geeyo tafriiqaasna horena waan usoo qaadan oo tafriiq mu'abad weligood ma kulmayaan wa kaanad xaamilan xaamilay ahayd islaanta licaanka samaynaysay uuray lahayd wa kaana bnuhaa wiilkeedii ay dhashana wuxuu ahaan jiray yudcaa in loogu yeero liummihi hooyadiisa loogu yeeri jiray laa lisawjiha ninkii qabay looguma abtiri jirin oo looguma yeeri jirin liannahu tabara'a minhu wa ankara lannu haddii wiilkan isagoaba ka beri noqday masaajidka nabigu ka beri noqday waa iska licaanayo ma dhalin oo yidhi waa ka dhaartay kaas marka looguma yeeri jirin loogumana abtirin jirin wa kaana bnuhaa islaanta wiilkeedu wuxuu ahaa yudcaa wiilka in loogu yeero liummi hooyadiisa loogu yeeri jiray qaala wuxuu yidhi ibnu jurayj uma jarat uma jarat isunnatu sunnadu waxay ku dureersatay fii miiraasihaa miiraasi lummi hooyada dhaxalkeedii annahaa hooyadu tarihuhu cunugaa laga beri noqdo oo aabbihiis uu ka beri noqday oo licaan uu isaga beri yeelo hooyo inay dhaxlayso wa yarisu cunugu isaguna minhaa min ummihi hooyadiis inuu dhaxyeelayo maa shayna uu ka dhaxlayo farad allaahu lahaa maakiina ay dhexlayso hooyo shaygaasoo farad allaahu lahaa ilaahay u qadaray hooyo oo min almiiraati dhaxalkii ah yacnii aabbihii asaga waaba ka beri noqdee dhaxal shaqo kuma laha waxa loo nisbaynayo oo loogu yeerayo waa hooyo waxa dhaxalku uu ka dhexeeyo waa hooyo ama aabbihii faqad tabara'a wa ankara isaga waa ka beri noqday licaan uga beri noqday wey qaala imam bukhari raximah llahu tacala qaala ibnu jurayj wuxuu yidhi can ibni shihaabi zuhri wuxuu ka wariyey can sahl bni sacdin asaacidi fii hada alxadiis wuxuu uga wariyey ana nebiya sala allahu aleyh wasalam qaala rasuulku inuu yidhi sala allahu alay wasalam in jaa-ad gabadhu bihi bilwaladi weladka hadday la timaado axmara xaaluhu weladku asagoo guduudan qasiiran xaaluhu asagoo gaaban kaannahu weladku aba asagoo waxaratun abeeso oo kale ah sida abees oo kale u guduudan oo u gaaban falaa uraahaa weladka anigu ma falaa uraahaa hooyada anigu arki maayo ilaa sadaqat inay run sheegtay oo ninka markaa qabay inay u dhashay ninkaas sidaas u gaabnaay wey nin guduudan oo gaaban ayuu ah ninka qabay wakadaba ninku asaguna arajul calayha hooyadii inuu ku been sheegay saasaan u malaynayo haddii cunuga sifadaas uu ku dhasho wain jaa-ad haddii hooyadu bihi bilwaladi weladka ay la timaado aswado xaalow yahay asagoo madow acyana xaalow asagoo indha waaweyn daa alyatayni laba bari oo waaweyn xaalow u saaxiib yahay oo baryuhu baridiisu ay waaweyn yihiin falaa uraahu u malay maayo rajulka ilaa qad sadaqa calayha inuu zawjadiisa run ka sheegay maayo inay zaaniye tahay ilaa ninka lagu tuhmaayaa suuradaas lahayo ninka lagu tuhmaayo ayaa muuqaalkaas lahayoo nin madoowo indho waaweyn oo baridiisu weyn tahay ayuu ahaa hadduu weladku saa ku dhashana waxaan u arkayaa u yidhi in markaa zawjku uu run sheegay rasuulku sala allahu aleyh wasalam fa jaa-ad islaantii waa la timid bihi bilwelad weladkii waa dhashay cala almakruuh sidii la necbaa oo la kahanayey xaal uu ku sugan yahay weladku sidii la kahanayay maxay tahay wa huwa shabahuhu biman rumiyat bihi ninkii lagu tuuro u ekaaday waa wixii laga naxaye naxdinuu ku dhashayoo ninkii xoogaa lagu xanxamanayey ninkaasuu u ekaaday weladkii cala almakruuhi kii la kahanayo la nacayey xaal uu yahay weladku ayay la timid makruuhaasoo min dalika sha'ni ee sha'nigaas ka mid ah qaala alimam albukhari raximah llahu tacala baabu qowli nebiy haadaa midkani baabu qowli nebiy nabiga qowlkiisa u baab yahay sala allahu wasalam wbaaraka caleyh u yidhi low kuntu raajiman haddaan qof ku dilayo dhagax bikayri bayina caddayn la'aan iyo markhaati la'aan haddaan qof iska rajminayo la rajamtu haada qofkanaan rajmi lahaa leanna waxaa weeye tarjamadan sheekh wuxuu la jeedaa inaan amaaraad iyo qaraa-in iyo calaamaada ka muuqday iyo qofna aan lagu dili karin qofna aan lagu xadi karin ilaa biliqraar waashuhuud qofka waxaa lagu rajmin karaa oo dhagax nafta looga qaadi karaa ama lagu xadi karaa iqraar iyo shuhuud labadaas bis inuu asagu qorto iyo markhaati inuu ku caddeeyo marka sidaasuu nabigu sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi haddaan qof dhagax ku dili lahaa bayina la'aan iyo caddayn la'aan qofkaanaan ku dili lahay qofuu ishaaray nabigu sala allahu alay wasalam leanna qofkaas calaamaadka yani mutawafir ay ahayn calaamaad shaki weyna ka muuqday inuu zaani yahay haddana nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi calaamaad anigu wax kuma dilo ama asaguu qirsan yahay ama markhaati caddayna loo hayaa qof anigu calaamo kuma dilo saasuu yihi nebigu sala allah alay wasalam qala alimam albukhari raximah llahu tacala xaddathana saciid ibnu cufayr waa min baabi nisbati ilaa jaddihi waa saciid ibnu kathiir ibnu cufayr قال xdثnي lyث بن سعد المصrي عن يحyى بن سعيد هو الأنsاري waa qاaligii mdينة عن عبدالرحمن بن القاسم الذي انتصب إلى أبي بكر الصديق عن القاسم بن محمد عن بن عباس أنه شأني dukira تلاacن عند النبي لcaankiyaa lagu sheeg sheegay nabiga agtiisa slى الله عليه وسلم maسأladii لcaanka ayaa mجliskii nabiga lagu sheeg sheegay slى الله عليه وسلم فqاala cاasim بن عadiيi cاasim بن عadيna في ذلika شhأنigaas لcaanka لcaanka dhexdiisii markii lasoo hadل qaado wuxuu yihi cاasim qowlan hadل ayuu yihi hadaluu meeshii ka dhex yidhi hadalkaas marka wuxuu ahaa anuu licaanaadba sheegaysaani low wajadtu rajulan maca imra'ati laqataltu haddaan anigu dhihi laha lican lican ma jirto yidhi meesha haddaan nin ku fadhiyo islaanteeda arki lahayo seeftan wuxuu yidhi dul saari lahayo yidhi hadaluu meeshaa ka yidhi marka saxaabigaas uma saraf waa iska gadoomay saxaabigu markuu hadalkaas yidhi anugu haddaan nin meeshii fadhiyo arki lahaa waaba dili lahaa markuu yidhi waa iska tegey saxaabigii fa ataahu saxaabigii hadalkaas yidhi rajulu ninaa u yimid ninkaasoo min qowmihi saxaabiga hadalkii yidhi qoladiisa ka mid a oo qabiilkiisa ka mid a ninkaasoo yashku ilayhi saxaabigii caasim ahaayoo warka yidhi xaggiisa uga sheeganaya annahu rajulku u sheeganaya qad wajada maca imra'atihi rajula islaantiisii micigiisa inuu ninka helay wuxuu yidhi isla markii goobta nebiga uu ka soo faaruqay oo yidhi islaantii haddaad nin maaragta dul saan arki lahaa waaba dili lahaa anugu uu dhihi lahaa nin qoladiisa ka mid aha wuxuu yidhi islaanteediyaa nin isagoo kor saaran ayaan ugu imid nin qabiilkiisa ka mid ah ayaa dhahaya islaanta uu qabana ninkaasi waa ninkii hadalka meesha ka sheegayoo caasim gabadhiisii waa caasim caasimka hadda dhahaya haddaan islaanteeda nin ugu iman lahaa waaba dili lahaa anigu dhihi lahaa ninka dhahaya islaantaydiiyaa nin ugu imid islaanta uu qabo waaba gabadhiisii ninkan hadalka sheegay oo yidhi waa dili lahaa marka waxaa weeye hadalka mar walba waxaa wanaagsan qofku carabkiisa wax wanaagsan inuu caado uga dhigo waxaa laga yaaba in ilaahay kugu ebteleeyo majliskii nabiga salى الlahu alيه wasalam wuxuu ka yidhi waxaas aniga haddii igu dhici lahaayeen ninku waaba dili lahaa gabadhiisiyaa lagu ebteleyey marka oo ninkan hadalkan sheegayo dee islaanta u qabaaba gabadhiisi caasim gabadhiisi caasim gabadhiisi wax qisadu ay ku dhacday faqaala caasimun caasim markii warkii loo sheegay wuxuu yidhi mabtuliitu aniga layma imtixaanin bihaada sha'nigan layguma imtixaanin gabadhayda ku dhacay ilaa liqowli liajli qowli hadalkaygii mahan majliskii nabigana hadal xun ka sheegay sala allahu aleyh wasalam oo war licaan licaanku muxuu yahaa anigu waaba dili lahaaba nin islaanteeda haddaan ugu imaan lahaa marka wuxu yidhi waxaan ibtilada igu dhacday oo imtixaanka igu dhacay waa hadalkaygii walidaalika sheekhan la yidhaaho abulxasan almaawardi wuxuu ka mid yahay culimmada shaaficiyada culimmada muctamadka u ah tiirarka waaweyn u ah oo kutubtooda la ictimaado kitaab la yidhaaho adab uddiin waddunya ayuu sheekhu qoray oo iska leeyahay adab uddiin waddunya ayuu qoray kitaabka dhexdiisa wuxuu ku sheegay nabiyullaahi yuusuf calayhi salaatu wasalaam waa tii dulmiga loo xabisay fa labitha fi sijni bidca siniin waa ka ilaah yidhi dhowr sano ayuu jeelkii iyo xabsigii uu ku nagaaday wuxuu yidhi marka sheekhu abulxasan almaawardi nabiyullaahi yuusuf xabsigii dhexdiisii ayuu ilaahay ku baryey wuxuu yidhi rabbi ow xabsiga waa igu dheeraaday markaasaa wuxuu u waxyooday rabbi uu ku yidhi yaa yuusufu anta xabasta nafsaka nabiyullaahi yuusufow naftaada adigaa xabisay oo xabiskan adigaa sabab u ah markaasuu rabbiyow see nafteeda anuu ku xabisay wuxuu yidhi adigu soo ma dhihin rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilayh rabbi sijnu axabu ilaya soo ma adan dhihin ilaahu xabsiyaan ka jecelahay haweenkani waxay iigu yeerayaan in jeelka lay dhigo ayaan ka jece maalintaasaa lagu qabtay low qulta haddaad dhihi lahayd rabbi alcaafiyatu axabu lii ilaahu naagaha iyo xabsi iyo balaayo o dhan ba iga caafi sijnigan waa laga caafin lahaa jeelka lagu dhigay abulxasan almaawardi marka kitaabkiisa adabu dunya waddiin wuxuu ku sheegay nebiyullaahi yuusuf kelimadaasaa lagu qabtaa layihi rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilayh ilaahu kuwaan fidnada ay iigu yeerayaan jeelanba ka jecla in xabsi lay dhigo ayaan ka jecelay ilaahay marka wuxuu u waxyooday wuxuu yidhi adaa naftaada xabisa nabiyullahi yuusufow haddaad dhihi lahayd rabbi alcaafiyatu axabu lii jeel iyo balaayo o dhan iyo naagahan shartooda kulli in layga caafiyo aan jecelahay rabbiyow laguma xabiseen marka waxaa weeye hadalka mar walba waxaa wanaagsan qofku wax fiican hadalkiisa inuu caado uga dhigo waa ibtilo waxaa laga yaabaa samadoo furan inaad waafaqdo ayaa markaas laga yaabaa waxaa kalou sheegay sheekhan la yidhaaho imaamu alghazali kitaabkiisa ixyaa culuum اddiin abulfaraj cabdiraxmaan ibnu اljawsi isaguna wuxuu ku sheegay kitaabkiisa talbiisu ibliis labada sheekh way sheegeen qisada waxaa jiray sheekh caabid oo la dhihi jiray samnuun samnuun la dhihi jiray sheekh caabid oo maxabada ilaahay ku tegay uu ahaa ilaahay maxabadiisa ayuu ku tegey maalin maalmaha ka mid uu marka shicir tiriyo sheekhu uu gabiyo wuxuu yidhi walaysa lii fii siwaaka xadun fakayfa maa shiئta fabtaliinii ilaahu wax adiga kaa soo haray dan kama lihi adigaas maxabadaada oo ayaan la noolah lana dhimana fakayfa maa shiئta fabtaliinii ilaahu sidii aad doonto iyo imtixaan waa u adkaysan karaa ila wax walbuu xaggaha ka yimaada maxabadaada iiga weyn qadahaaga iyo qadartaada iyo waxa dhanba raalliyan ku ah wax walbuu xaggaha ka yimaada raalliyan ku ah maadaama aan ku jecelahay rabbiyo fa kayfa maa shi'ta fabtaliini marka sidii aada rabto imtixaan iiga qaad markaas wuxuu yidhi ibnuljawsi iyo imaamu lghazaali oo labadaba qisada soo warinaya oo soo guurinaya waxay yidhaaheen fa xubisa fiihi lbowl imtixaan weyn maba lagu sallidin kaadidiyaa lagu celiyey bes fa kaana yaduuru calى almakaatib sheekha marka ardayda oo qur-aanka baranaysa oo dugsiyada qur-aanka uu ku wareegi jiray markaasu wuxuu dhihi jiray udcuu licamikum alkadaab adeerkiina beenta sheegay u duceeya beenaan sheegay waxaan idhi imtixaanka ilahi waa adkaysan karaa ilaahu saad rabto ii ebtelee ayaa kelimadaasaa la ii ciqaabay oo la ii ebteleeyey udcuu licamikum alkadaab adeerkiina beenaalaha u duceeya in ilaahay kaadidan iga fujo yaa u adkaysan kara ibtilaaha ilaahay subxaanahu wa tacaala ilahay marka qofku inuu caafiyo weydiisto oo ilaahay balaayo o dhanba mar walba uu ka magan galo ayaa mar walbaba wanaagsan laakiin haddaad tidhaaho waxaas waa imtixaanka waa adkaysan karaa iyo waxaas ii roon iyo balaayaa waxaan iiga fiicnaan lahayd iyo cuduraa iiga fiicnaan lahaa hadalkan haddaan yeeli lahaa iyo sharaa iiga fiicnaa shar haygu dhacdo intaan hadalkaaga yeeli lahaa iyo dadku soomaalida qaarkood waa yidhahaan hadalkaas balaayo in laygu ridaa iiga fiicnaan lahayd intaan hadalkaaga yeeli lahaa iyo waxaa laga yaabaa in lagu qabto lanna xadiis nabiga salى اllahu عalيه wasalam waxaa laga wariyey albalaءu muwakkalu bilmantiq albala muwakal bilmantiq balaayada waxaa loo wakiishay afkaaga iyo dhawaqaaga balaayada waxaa laga yaabaa afkaaga inaad ugu yeerato mararka qaar inaad ugu yeerato ayaa dhici karta waxaa kaloo jiray sheekhan la yidhaaho ibnu durayd raximahu اllahu tacaala oo iskale kitaabkan maqsuurat ibnu durayd ayuu iska leeyahy isagana sheekha waxaa la yidhi hal gabayuu tiriyey ayaa lagu ibtileeyey oo lagu imtixaanay low laabasa sakra alasama bacdumaa yalqaahu qalbii fada aslaad asafa maqsuurada ibnu duraydkiisu wuxuu ku yidhi low laabasa sakra alasama bacdu maa yalqaahu qalbii fada aslaad asafa yacnii waxa aniga aan la kulmayo dhagaxdu xataa lama kulmi karaan uma adkaysan karaan oo dhagaxu haddii dhibaatada ay haysataa la dul saari lahaa dhagaxu waa dildillaaci lahaa maarasta man low hawat ilaflaaku min jawaanibi iljawi calayhi maa shakaa musiibay waxaad ku dhacday qof haddii xidiguhu ku daataan xataa aan sheeganay xiddigahaasi waxaa cirka ku yaalla haddii lagu soo daadiyo e aan dhehin oon sheeganay ayaad musiibay ku dhacday saasuu yidhi sheekhu sheekhi marka waa la ibtileeyey xanuunaa ku dhacay fa kaana ya-inu min waqci dubaab xanuun waxaa ku dhacay sheekha tisxiga hadduu taabto uu qaylayo sheekhu uu xamili waayo tisxigaas taabto jirkiis uu xamili waayo bal xidig inay ku soo daadato iyo iyo dhagax lagu tuuro iyo iska dhaafe marka mar walbaba waxaa weeye cawid lisaanaka alxusna waalcaafiya carabkaaga uga caadayeel wax wanaagsan iyo caafimaad iyo caafiyo iyo inaad ilaahay weydiisato mar walbaba carabkaaga uga caadayeel saxaabigan marka wuxuu yidhi caasim mabtuliitu bi hada ilaa liqowli waxaa waxaa gabadhayda ugu dhacdo laygu ebteleeyey hadalkii aan majliska ka sheegay fadahaba bihi caasim waa la tegey marka ninkii qaraabadiisa ka mid ahaa bihi birajul ila nebiy nabiga xaggiisa uu la tegey sala allahu alayh wasalam fa akhbara caasim hu nabiga salى اllahu alيه wasalam wuxuu u warramay biladii ninkii biladii kii ayuu ninka ayuu uga warramay wajada calayhi calى rajul ninka dushiisa imra'atahu islaantiisa uu ka helay oo islaantiisa uu ku dul fadhiyo ninkaasaa nabiga lagu dacwoyey salى اllahu alيه wasalam wa kaana dalika kaasina wuxuu ahaa kaasoo arajulu ninka ah waa ninka gabadha caasim qabay musfaran ayuu ahaa mid maarin ah waa isfiraarka waxaa la yidhaha waa isfiraar yamiidu ila albayaad waa maarin laakiin xigo dhinaca caddaanka xigow taasaa isfiraar la yidhaha maarin caddaan xigeena ayuu ahaa gabadha ninka qabay qaliila laxmi nin hilibkiisu yar yahay u ahaa sabida shacri nin tintiisu malaas tahay ayuu ahaa tin jilacsanoo malaas ah uu lahaa saxaabiga wa kaana aladii kii wuxuu ahaa iddacaa calayhi dushiisa uu ku sheegtay uu yidhi xaaskaygu maaragtahay ka sinaystay uu yidhina wa kaana aladii kii wuxuu ahaa iddacaa calayhi ladiiga dushiisa uu ku sheegtay annahu uu ku sheegtay isagu rajulku wajadahu inuu wajada inuu helay hu rajulka uu helay cinda ahlihi xaaskiisa agtiisa uu ka helana wuxuu ahaa ninkaasi aadama uu ahaa maarin maarin yamiilu ila sawaad madowu dhinaca madowgu xigay wy khadallan ayuu ahaa iyo mid kub weyn mid lugaha waaweyn oo kub weyn waa kathiira laxmi nin hilibkiisu badan yaho aad u cayilan oo buuranna waa ahaa faqaala nebiyu nabigu salى اllahu alيه wasalam wuxuu yidhi allahuma bayin ilaahu kala caddee waxa meesha ka jira waxa meesha ka jira ilaahu kala caddee fa jaaءat waa timid gabadhii shabiihan ayay la timid mid u eg birajuli ninkiina u eg aladii ninkaasoo dakara zawjuhaa ninkeedu uu sheegay gabadha annahu isagu zawjku wajadahu rajulkaas inuu naagtiisa ka helay ninkii gabadha lagu dacway oo la yidhi ninkaasaa ka sinaystay cunugu ninkii zaanigii u eg ayay gabadhii dhashay falaacana nebiyu nabigu salى اllahu alيه wasalam licaanu u sameeyey baynahumaa dhexdoodii labadii yani zinada lagu tuhmayey qaala rajulu libni cabaas ninaa ibnu cabaas wuxuu ku yidhi fi lmajlis ninkaasoo fi lmajlisi majliska dhexdiisa ku sugnaa hiya gabadhan oo zinada lagu dacweeyey allatii tii gabadhii miya qaala nebiyu nabigu salى اllahu alيه wasalam hadda ka hor uu yidhi low rajamtu axadan axad haddaan dhagax ku dili lahaa bigayri bayina markhaati la'aan iyo caddayn la'aan haddaan axad dhagax ku dili lahaa la rajamtu haadihi gabadhaanaan dhagax ku dili lahaa markhaati la'aan iyo caddayn la'aan haddii shareecadu ii ogolaan lahayd qof inaan iska dilo dhagax ku dilo tanaan ku dili lahaa dhagax gabadhaan miyaa gabadha nabigu sidaas ku yidhi sala allahu alay wasalam faqaala ibnu cabbaas wuxuu yidhi laa gabadhaan hadda la dacweynayo ma aha gabadha sidaas nabigu ku yidhi sala allahu alay wasalam tilka taas gabadhaa nabigu yidhi haddii markhaati la'aan aan qof ku dilayo gabadhan aan dili lahaa dhagax ku dili lahaa imra'atun haweeney ayay ahayd haweentaasoo kaanad haa jirtay tudhiru fi lislaam islaamka dhexdiisa inay ku muujiso asuu'a xumaato suu maxaa loola jeedaa bimacnaa waxaa weeye mukhaaladatu rijaalu nimankii iska taataaba jirtay nimankii iska shumin jirtay gurigeeda intaasoo ninaa isoo gelaya adiga calaamaadku waxay ku ahayeen mutawafir calaamaadka zinada laakiin qof ku arkay oo dhahaya iyadoo la dul saaran yahay arkay waa la waayey iyadoo qiranaysana waa la waayey maca daalika calaamaad iyo shukuugtiina gurigeeda dhan waa ku hareeraysan yihiin ninkay iska mukhaaladayne midkay rabto maaragta oo iska taabane nimanaa guryaha isaga soo gelgelaya markaasuu nabigu sala allahu alay slam gabadha inta loo sheegay xaalkeedu wuxuu yidhi low rajamtu axadan bigayri bayina la rajamtu haadih haddaan markhaati la'aan qof yani ku rajmin lahaa tana dhagax ku dili lahaa leanna calaamaadku waa noocadihi lakin sharcigaa noo diidayo bigayri bayina inaan wax ku rajmin lo qaala imam albukhari raximah llah tacala qaala abu saalix abu saalix wuxuu yidhi waa cabdullahi bnu saalix katibu leyth waa qoraagii leyth wey sheekh haddaan soo marnay isnaadka noogu jiray xadathani leyth uu qoraa u ahaa jiray qaala abu saalix iyo wa cabdullahi bnu yuusuf labaduba waa tiniisigii labada sheekh waxay yidhaaheen riwaayadooda waxay ku yidhaaheen aadama khadlan ay riwaayadu ku aadama khadlan oo khaadina way kordhigeen daalkana way reebeen riwaayadii hore oo annaga aan soo marnay khadallan khadallan khadlan qaala imam albukhari raximah allahu tacaala baabu sadaaqi اmulaacanati hada midkan baabu sadaaqi اmulaacana mulaacanadii mulaacana ma idin dhiga bifatxi اlcayn mise mulaacina idin kor dhiga miya hoos dhigaa fiicnaan lahay ila islaantii un baa loola jeedaa wuxuu yidhi hoos ka taabtay kadaa dubidat fi اlyununiya hunaa bifatxi اlcayn wayajuusu fiiha ayda kasru اlcayn nusqooyin kale hoos xaashiyada ka tilmaamayo taqriirka hoose waxaa ku bannaan kasrulcayn kasrulcaynkaasaan qaadanayna haadaa midkani baabu sadaaqi mulaacinati gabadhii mulaacinadaa meherkeedii ayuu u baabiyaa mulaacinadu meher maleeda waxuu rabo sheekhu uu ka hadlo waxaa weeye gabadhan mulaacinada ah oo licaanka samaysay oo ninkeedii uu ka dhaartay oo zinada lagu soo eedeeyey iyadu meher maleeda masaladaasuu rabaa sheekhu inuu ka hadlo waxaa jira meherkaas tafsiila ku jira waa la kala qaadi gabadhan mulaacinadaahi madkhuulu bihaa miyaa ma la dukhuulay horta ninkan hadda ku soo eedaynaya zinada inuu dukhuulay iyo inuusan dukhuulin labadaasaa loo kala qaadi yani inuu jimaacay iyo inuusan jimaacay ayaa loo kala qaadi haddii mulaacinada la jimaacay waa ijmaac khilaafuna kama taagna meher waa leedahay haddii la jimaacay khilaaf kama taagna meher waa leedahay waxa la ysku khilaafsan yahay waxaa weeye gabadha mulaacinada haddii aan la dukhuulin haddii aan la dukhuulin madhabuljumhuur waxay leeyihiin lahaa nisfu sadaaq ka saa'ir الnisaa'i اlmuطallaqa sida haweenka la furay qabla dukhuul la furayay la mid tahayoo meherka niskiisa yeelanaya waana madhabkii imaamu shaafici raximah اllahu tacaala laakiin zuhri imaamu zuhri asagu wuxuu leeyahay gabadha mulaacinada haddaanba ninku taaban oo uusan dukhuulin laa shay'a laha min asadaq wax mehera ma leh asagu jumhuurtii uu khilaafay zuhri laakiin a'immada jumhuur ulfuqahaa oo imaamu shaafici uu ka mid yahay mulaacinada islaamta islaamaha kale la midta haddii la dukhuulana jamiicu almahri haddii aan la dukuulina nisfu اlmahri haween kale lamid qaala imam buخari raximah اllah taala xadaثanii cmr bn zurara waa naysaburigi qaal akhbarana ismaعil ismaعil bn culay an ayub ayub sakhtiyani can saciid bni jubayr qaal qultu libni cumar waxaan ku yidhi rajulun nin ninkaasoo qadafa imra'atahu islaantiisii qadfay maa xukmu nin islaantiisii zina ku eedeeyey oo waasaaniye yidhi xukunkiisa ka warran faqaala markaasuu ibnu cumar wuxuu yidhi faraqa الnabiyu salى اllahu alيه wasalam bayna akhaway bani cajlaan reer bani cajlaan labadoodii walaalo labadii qofoo ka dhashay zawjkii zawjadii isqabay nabigu waa kala geeyey markay lacaanka sameeyeen marka xukunkooda waa in la kala geeyo wa qaala wuxuuna yidhi rasuulku salى اllahu alيه wasalam allahu yaclamu ana axadakumaa lakaadib ilaahaa og labadiinna midkood unbaa been sheegay fahal minkumaa taa'ib labadiinna qof midinka mid yaha qof toobadkeena faabayaa labadoodiiba waa diideen wa qaala rasuulku haddana waa ku celiyey salى اllahu alيه waslm allahu yaclamu ana axadakumaa lakaadib fahal minkumaa taa'ib faabayaa haddana waa diideen faqala rasuulku salى اllahu alيه waslm allahu yaclamu ana axadakumaa kaadib fahal minkumaa taa'ib faabayaa faraqa baynahuma markaasuu nabigu kala saaray salى اllahu alيه wasalam qaala ayuba sakhtiyaani sakhtiyaani wuxuu yidhi faqaala lii camru bnu dinaar camru bnu dinaara wuxuu yidhi waa makigii ahaan jiray sheekhi sufyaan ibnu cuyeyne sheekhiisa ahaa jiray faqaala lii camru bnu dinaar isku sheekhna waa ahaayeen ayuba sakhtiyaaniga iyo camru bnu dinaar isku sheekhay wuxuu wax ka bara jiray saciid ibnu jubayr saciid ibnu jubayr ayaa labadoo sheekha waa ka hadda ayuub can saciidin ka qaadaba isnaadka hadda aan soo marnay xadaثanii camru bnu zuraarata qaala akhbaranaa ismaaciil can ayuub can saciid ibnu jubayr isku sheekhood labadoo saciid ibnu jubayr wax ka barteen qaala ayuub faqaala lii camru bnu dinaar wuxuu igu yidhi ina fi lxadiisi shay-an laa araaka tuxadiثuhu ina fi lxadiisi xadiiska waxaa ku sugan ayuub sakhtiyaaniyow shay-an shayaa ku sugan shaygaasoo laa araaka adiga aanan ku arkayn tuxadiثuu xaal aad sheegayso shaygaas aanan ku arkayn maxaad shaygaa u sheegi weysay xadiiska waxbaadan sheeginaa ku jex jire ood halmaantay qaala markaasu wuxuu yidhi camru bnu dinaar qaala rajulu ninkiiyaa wuxuu yidhi oo su-aasha weydiinayey markaa ibnu cumar su-aasha weydiinayay ayaa wuxuu yidhi maali aniga maalkaygii maa xukmu islaanta meheraan siiyeye waana licaanna maaragtaahi waa sameeye haddii ka waran meherkaygii muxuu yihi qaala markaasu wuxuu yidhi camru bnu dinaar qiila waxaa lagu yidhi markuu saas yidhi laa maala laka in kunta saadiqan maal ma lihid meherka kama soo ceshan karti haddaad run sheegaysay oo gabadhu maaragtaahi inay sinaysatay aad ka run sheegayso maal ma lihid faqad dakhalta biha maxaa waad dukuushay gabadhi waa jimacday mar haddaad dukuushay jamiicu lmahri xaq u leedahay wain kunta haddaad tahay kaadiban mid been sheegayo haddaad been ka sheegtana oo gabarh cafiifo ah oo dhowrsan ay tahay adiguna aad dhibaysay gabadha fa huwa maalkii abcadu minka markaasuba kaasii fogaasho badan yahy kaba daranba marka masaladani maxay daliil u tahay madhabuljumhuur oo gabadha mulaacinada inay la mid tahay haweenka kale haddii la dukuulana jamiiculmahri ay leedahay haddii aan la dukuulinna waxay leedahay nisfu lmahri qala alimam الbuخaariي raximah اllahu taعaalى baabu qowl اlimaami lilmutalaacinayni ina axadakumaa kaadib fahal minkuma min taa'ib hada midkani baabu mashruuciyati qowl اlimaam imaamka waa madaxweynaha loola jeedaa ama naa'ibkiisii oo qaaligii baabu qowl اlimaam madaxweynaha qowlkiisii u baab yahay madaxweynaha qowlkiisa jidayntiisii baabu mashruuciyati qowl اlimaam madaxweynaha qowlkiisa jidayntiisii u baab yahay lilmutalaacinayn labadii zawjoo islicaanayay inuu ku yidhaaho in la jideeyey ina axadakumaa kaadib fahal minkumaa min taa'ib waa sunno inuu saas yidhaha sida nabiguba uu dhihi jiray sala allahu alay wasalam madaxweynihii ama naa'ibkiisii qaaligii waa inuu mark walbaba ku yidhaaho oo yacni warbeenta iska daaya labadiinna mid uunbaa been sheegaye war qof ilaahay uga laabanaya dhaartiisii beenta ahaa oo ilaahay u toobad keenaya maydinku jiraa inuu madaxweynuhu sidaa ula dardaarmo oo alla kacabsiga uu xasuusiyo ayaa sunno ah qaala imam buخarي raximh اllahu taعala xadaثna cali bn cabdillahi هو اlmadini qala xadaثna sufyan sufyan bn cuyeyna qaala camru waa sheekiisii camru bnu dinaar samictu saciida bna jubayr qaala sa'altu ibna cumar can xadiisi mutalaacinayn ibna cumaran waxaan weydiiyey xadiiskii mutalaacinayn faqaala markaasu ibna cumar wuxuu yihi qaala الnabiyu salى الlahu عalيه waslm lilmutalaacinayn nebigu salى الlahu عalيه waslm labadii mutalaacinaynka wuxuu ku yidhi xisaabukumaa calى اllah axadukuma kaadib xisaabkiinu ilaahay dushiinu ahaaday labadiinna midaa un been sheegaya marka saas inuu qaaligu u wacdiyaa la rabaa qaaligu inuu saas u wacdiyo mashruucu laa sabiila laka niyahu adiguna wax jida kuma sugnaanin calayha calaa zawjatik islaantan zawjadaada ahaan jirtay jid kuma lihid laa sabiila laka min arajcaw dib uguma soo laaba islacaan sooma samayn waa furqa mu'abadow qaala markaasuu zawjku wuxuu yidhi maali rasuulka ilaah maalkaygii ka warran maa xukmu mahari islaanta iga qaadata qaala rasuulu sala allahu alay wasalam laa maala laka wax maalgan baan ku weli in kunta saadiqan caleyh haddaad run ka sheegaysay fa huwa maalkii iyo meherkii aad siisay bimaa bisababi maa iladikii sababtiisu ahaaday istaxlalta min farjiha gabadha farjigeedii aad ku xalilatay awaadba jimacday wain kunta kadabta caleyha haddaad tahay mid ka been sheega gabadhiina fadaaka maalkaasi abcadu laka ay minka laantaas bimacnaa min wey waaba kaasii baciidu kaa yahay wey haddaad been ka sheegaysa qaala sufyaan wuxuu yidhi xafidtu xadiidka waxaan ka xafiday min camrin waa sheekhiisii wey وqال أyوب سkتyاn wey wxuu yihi سمعtu سعيiد بن جuبayri qاaل qلtu لبن cمر waxaan ku yihi rجuل laacna امرأaته ka waran ma شhأنه iبن cمrow rجuل laacna امرأaته ma شhأنه nin islaantiisii la licaantamay ka waran ayuفarqu baynahuma ayuu ula jeedaa marka ma la kala تfriiqina ma la kala eryi oo waxaa leeyahy أجنبiyaad kala tihiin markuu licaanku dhacay kabacdi faqاala faأشhaaرa بإsبacayhi iبن cمar labadiisii farood ayuu ku ishaaray marka masأalada labadii marka masaladaa la weydiiyey ma la kala geynaaho yani ma la kala furi markuu leeyay lacaankaas furiin ma noqonaa labadiisa farood ayuu ishaaray wa faraqa sufyaan wuxuu kala geeyey bayna isbicayhi labadiisa farood inta u dhexaysa ayuu kala fogeeyey asabaabati waalwusda isagoo sidii ibnu cumar sameeyey dadka u tilmaamaya saasuu yidhi saasuu u kala fogeeyey waa la kala geynaaw saasay un isku ahayeen waa la kala geynaa waa la kala eryaaw saasuu kala tilmaamay faraqa nabiyu salى allahu alيه wasalam bayna akhaway bani اlcajlaan reer bani cajlaan labadoodii walaalood oo isqabi jiray waa zawj zawjadkiiyo nabigu waa kala geeyey salى اllahu alيه wasalam wa qaala rasuulkuna salى اllahu alيه wasalam wuxu yhi allahu yaclamu ana axadakuma kaadib fahal minkuma taa'ib ثalaaثa maraad uu ku celceliyey nabigu salى اllahu alيه wasalam qaala sufyaan sufyaan wuxuu yidhi meesha waxaa ugu jirta qaala bnu اlmadini ilaa asaga ardaygiisa ahay qaala bnu اlmadini caliyu bnu اlmadini wuxuu yidhi qaala sufyaanu markaas kabacdi qaala sufyaanu sufyaanu bnu cuyayna wuxuu yidhi xafidtu xadiiska waxaan ka xafiday min camrin iyo wa ayuuba kama akhbartuka saan marka horeba kugu sheegi jiray xadiidka waxaan ka xafiday sheekhaygii camr bnu dinaar iyo ayuub sakhtiyaani qaala imam buxari raximah llahu tacala baabu tafriq bayna almutalaaciniin haadaa midkani baabu wujuubi tafriiq kala geynta wujuubkeedii ayuu u baab yahay bayna almutalaacinayn in la kala geeyo ay waajibba tahay ajnebiyay kala noqdeen ajnebi ayay kala noqdeen waa waajib in la kala eriyo qaala alimamu الbuxaari raximah llahu tacala xaddaثna ibrahim bn midr huwa alxisaami qaala xaddaثna anas bnu ciyaadin huwa almadani can cubaydillaahi waa cumarigii cubaydillahi alcumari can naafic ana bna cumar radi allahu tacala canhu akhbarahu ana rasuula اllahi salى allahu alيه wasalam faraqa bayna rajuli wa imra'atin nabigu salى allahu alيه wasalam wuxuu kala eryey oo uu kala geeyey nin iyo haweenay dhexdoodii haweentaasoo qadafahaa haweenta uu qadfay وأxلفهmaa labadoodiina waa dhaariyey نبgu sلى الله عليه وsلم qال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حdثnي مسدد مسدد بن مسرد البصري قال حدثنا يحيى القضان عن cبaيد الله هو الcمري قال أخبرني نافع عن بن cمر قال laacaن النبي نبgu وxuu لcاan u sameeyey صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق بينهma waana kala eryey نبgu sلى الله عليه وسلم qال الإمام البخاري رحمه الله تعالى bاب يلحق الولد بالملاaعنة bاaب hda midkn bاab bاab يلحق الولد weladku wuxuu haleeli bilmulaacinati gabadhii mulaacinadaheed oo licaanka samaysay gabadhaasuu weladku haleeli laa birajul almulaacin ninkii mulaacinkaa shaqo ku yeelan maayo liannahu tabara'a minhu wa ankara isagoo hadda waaba iska beri yeelaba qaala alimaam albukhari raximah llahu tacala xadaثana yaxya bnu bukayr yaxya bn cabdillahi bn bukayr misri qala xadaثana malik qaala xadaثanii naafic can ibni cumar ana nabiya salى allahu alيه wasalam laacana bayna rajuli wa mra'atihi nin iyo islaantiisii dhexdooduu licaan u sameeyey rasuulku salى allahu alيه wasalam فانتفى wuxuu diiday min waladiha islaantii waladkeedii ninkii waa diiday anigu ma dhalinuu yidhi وأna hada min الزina fafرqa baynahuma nabigu salى الlaه عليه wasalam waa kala eriyey dhexdoodii وalxq اlwalada bاlmarأة waladkiina nabigu salى الlaه عليه wasalam islaantii uu haleeshiiyey qaala الimam الbخarي raximه الlaه taعalى baabu qowli الإimaami allahuma bayin baabu mashruuciyati qowli الإimaam madaxweynaha qowlkiisa jidayntiisii u baab yahay allahuma bayin inuu yihaaho sida nabiguba dhihi jiray salى الlaه عليه wasalam waxa mashruuca inuu madaxweynuhu yidhaaho ila labadoodii mid soo laabanaya markii la waayo fahal minkumaa min taa'ib fahal minkumaa min taa'ib ana axadakumaa la kaadib midkiina un been sheegay or mid ilaahay u toobad keenaya ma jira allahuma bayin inuu madaxweynuhu yidhaaho ayaa la sunneeyey markaasuu la jideeyo ilaahu kala caddee bayin marka waxaa loola jeedaa allahuma bayin ashabaha waa sida ibnulcarabi uu ku fasirayo wuxuu yidhi sheekhu qowluhu baabu qowli limaami allahuma bayin qaala bnulcarabi laysa macnaa hada ducaa ducadan macnaheeda ma aha dalaba hubuuti sidqi axadihimaa faqad ilaahu labadooda midka runta sheegaya sugnaashadiisa maaragtaa inaan ilaahay ka dalbanayno saas kaliya loolama jeedo bal macnaahu waxa weeye antalida islaantu inay horta dhasho liyadhara si uu usoo muuqdo ashabahu cunuggana meesha ay u eg tahay meeshuu u egyahay si loo ogaado marka taasaa soo geli allahuma bayin ashabah ilaahu noo caddee cunugaani bal waxa u eg yahay zaanigii lagu eedaynayay inuu u eg yahay in kale ilah wax noo kala caddee qaala alimam الbuخariي raximah اllahu taعala xadaثna ismaaعiil ismaaعiil bn abi weys اlmadani qaala xadaثanii sulayman bn bilaal huwa اlmadani can yaxya bni saciid huwa alansaari اlmadani qaala akhbaranii cabdiraxmaan ina qaasimu abu bakr الsidiq uu nisbe sheegtaa cabdiraxmaan ibnu qaasim can اlqaasim ibni moxamed aladi yantasib ilى abi bakr الsidiq can ibni cabaas anahu qaal dukira almutalaacinaani cinda rasuuli illah labadii mutalaacinanka ayaa rasuulka ilahi agtiisa lagu sheegay salى اllahu alيه waslm faqaala caasimu bnu cadiyin fi dalika shaأni qowla hadal uu ka yidhi uma اnsarafa hadal markuu meeshii ku dhex tado xadiiska haddaan soo marnay markaasuu gadamay faataahu rajulu min qowmihi caasim waxaa u yimid nin qoomkiisa ka mida fadakara rajulkii lahu caasim wuxuu u sheegay annahu rajulku wajada inuu helay maca imra'atihi rajulan islaantiisa micigiisa inuu nin ka helay faqaala caasim wuxuu yidhi ma btuliitu bihada alamri ila liajli qowli qowlkayga darteeda arrinkan la igu imtixaanay fadahaba caasim bihi birajul ninkiiyuu ilaa rasuuli llahi salى allahu alيyه wasalam xaggiisa ula tegey faakbara markaasuu u khabray rajulkii hu nabiga salى اllahu alيه wasalam may faakbara caasimu faakbara caasim hu nabiga salى allahu alيه wasalam wuxuu u sheegay biladii ninkii wajada helay calayhi calaa rajuli biladii ninkii uu u sheegay wajada uu helay calayhi calaa rajuli ninka dushiisa imra'atahu islaantiisii uu ka helay sha'nigiisuu nabiga u sheegay salى allahu alيyh wasalam wa kaana dalika rajulu ninkaas wuxuu ahaa oo islaanta qabay musfaran maarin oo caddaan u iilanaya qaliila laxmi sabida shacr tintiisuna ay malaas tahay wa kaana aladii kii wuxuu ahaa wajada cinda ahlihi ahalkiisa agtiisa uu ka helayna waa ninkii zaaniga lagu eedaynaye aadam uu ahaa maarin madow xigeena ayuu ahaa khadilan ayuu ahaa mid kub weyn oo lugihiisu ay waaweyn kafiira laxmi hilibkiisu ay badan yihin jacdan tin adag qadadan tin adaygiisuna ay aad u darayn tahay tin aad u adag ayuu lahaa faqaala rasuulu llahi salى allahu alيyه wasalam allahuma bayin labadaa nin aaday u kala fog yihiine ilahu cunuga meesha ka dhalan doona shabaha ilah noo kala caddee fawadacat islaantii waa dhashay shabiihanay dhashay mid u eg birajuli ninkii u eg aladii ninkaasoo dakara zawjuhaa islaanta ninkeedu uu sheegay annahu isagu wajada cindahaa islaantiisa agteeda inuu ka helay ninkan oo la joogo oo agteeda maaragtaah yani wax ku samaynaya uu ka helay ninkii lagu eedeynayey cunug u eg ee islaantii dhashay ducadii nabigaa ilahay aqbalay salى اllahu alيه wasalam falaacana rasuulu llahi salى allahu alيه wasalama baynahuma dhexdoodiiuu licaan u sameeyey rasuul salى اllahu alيه wasalam faqaala rajulu libni cabaas wuxuu ku yidhi fi lmajlis hiya alatii qaala rasuulu llahi salى allahu alيه wasalam islaantan islaantii nabigu yidhi miya low rajamtu axada bigayri bayina la rajamtu haadihi faqala ibnu cabaas laa tilka imra'atu kanat tudhiru suuءa fi lislaam qaala alimam الbukhariي raximah اllahu taعala baabun idaa dalaqahaa ثalaaثa ثuma tزawajat bacda اlmuddati zawjan gayrahu falam yamasaha baabun hada midkani baabun baabu idaa dalaqahaa ثalaaثan islaanta hadduu saddex dalaaqa ku furo ثuma markuu saddex dalaaqa ku furay kabacdi tزawajat bacda اlciddati bacda inqiضaaءi اlcidda ciddadii markay dhammaatay kabacdi zawjan nin ay guursatay ninkaasoo gayrahu hayra almudalliqi kii furay gayrkiisa ah ay guursatay oo falam yamasa athaani ninka labaad uusan taaban haa islaantii uusan taaban famaa xukmu daalika masaladaa xukunkeedu maxay noqonay uu ka hadli wuxuu ka hadli doonaa sheekhu gabadhan haddii saddex dalaaqa lagu furay oo nin kale ay guursatay markii ciddadu u dhammaatay kabacdi ninkii labaadna uusan jimaacin ninkii labaadna uusan jimaacin ninkii hore ma u laaban kartaa gabadhaas waa mayow fuqahada waxa weye waxay leeyihiin masalada nabigaaba noo caddayn doona axaadiis badanaa noo soo socotay salى اllahu alيه wasalam waxaa shardi ah jimaac jimaac jimaaca markay ka soo ciddo tirsato kabacdi oo u furo markaasay u laaban kartaa ninkii hore w qaala alimaamu الbukhariي raximah اllahu taعaalى xadaثanii camru bnu caliyin huwa اlbasriyu qaala xadaثanaa yaxya yaxya alqadaankiiw qaala xadaثanaa hishaam هiشhاm بن curw saasuu noo noqon xadaثna هiشhاm هiشhاam بن curوة qاala xadaثnii abi mar hadduu abi yihah saas curwaة بن زbayr عan caiشhaةa عan النabiي slى الlaه وsلم وbaaرك عليه xا qala الimaم الbخarي رحimه الله taعaلى xadaثnii cثmaan بن abi shaybة الكوفي qala xadaثna cbdة cabdة بن سlayman الكوفي عan هiشhاmi عan abيه عan caiشha radي الlahu taعalى عanه أna رفاacaة الquradi xadiiskana horaa u soo marnay ayaa تزawaجa imrأaةan haweenayuu guursaday ثuma dalqahaa islaantii u furay fatزawaجaت aakhara rajula aakhara nin kaley guursatay faatat الnabiya nabigay u tagtay salى اllahu alيه wasalam fadakarat islaantii lahu nabiga salى اllahu alيه wasalam had waxay u sheegtay annahu rajulkan haanigaahay guursa ninka labaad laa yatiiha inuusanba u teginba manaa laa yujaamicuhaa maba ii tegin ima jimaaco wa annahu sha'nii laysa lahu macahu maca aلthaani ninka labaad micigiisa ma ahni ilaa midlu hudbatin maradaas faraqeeda oo kale ma ahni maradaas faraqeeda oon siday u jiljilacsan tahay oon ayaa markaa wuxuusu u jilacsan yahin inuu hadda shaqo qaban kara ma ahayti rasuulka ilaahi salى الlahu عalيه wasalam faqaala markaasuu wuxuu yidhi rasuulku salى الlahu عalيه wasalam laa maya ninkii hore maya uma laaban karto xataa taduuqii ilaa aad ka dhadhamiso cusaylatahu malab yarowgiisa wayaduuqa asaguna uu dhadhamiyo cusaylata ki malab yarowgaaga asna uu dhadhamiyo ilaa jimaac uu dhexdiina maro ninkii hore waa xaaraam yiri nebigu salى الlahu عalيه wasalam marka masaladan xadiiskan ayaaba ku cadoo jimaacu waa shardi qaala الimam الbukhaariي raximah اllahu taعaalى baabun hada midkani baabu qowlihi tacaalى qowlka ilaahay u baab yahay jala jalaaluhu ilahu yihi walaa-i yaisna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum faciddatuhuna ثalaaثaة ashhuri walaa-i lam yaxidna qaala tacala ilahi wuxu uhi jala jalaaluhu walaa-i haweenkii yaisna min almaxiidi xaydka ka quustay oo min nisaa'ikum haweenkiina ka mid ah in irtabtum haddii aad shakisaan oo xukunkooda aad ku shakisaan faciddatuhunna haweenkaas aayisaadka ah oo dhiigba uusan ka imaan oo dhiiggiiba maaragta waa hore uu ka go-ay ciddadoodii halaaثatu ashhurin ilahi wuxuu yidhi haweenka aayisaadka ciddadoodu waa saddex bilood walaa-i lam yaxidna kuwii dhiiggu uusan hore uga dhicinna oo aan weliba xaydkii aan gaarinna iyaduna kadalika loo soo qadaray aayadda saasay la mid yihiin iyaguna saddex bilood marka ciddadaas ayuu rabaa sheekha axaadiisii ku soo aroortay oo qur'aankuba uu caddeeyey inuu sheekhu noo sheego qaala alimaam albukhariي raximah اllahu tacaala qaala mujaahid mujaahid ibnu jabrin min aimati اlmufasiriin weye wuxuu yidhi aayaddan markuu fasiray in irtabtum taas tafsiirkeeda ayuu rabaa mujaahid inuu ka soo guuriyo in irtabtum maxaa loola jeedaa haddaad shakisaan maxay taha shakiga qaala mujaahid wuxuu yidhi in irtabtum macnaheeda in lam taclamuu haddaadnan ogeyn yaxidna islaamahanin ma xayleen ow laa yaxidna mase maba xaylaan oo dhiigba kuma dhaco haddaad ku shakisaan saasaa loola jeedaa oo in irtabtum ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye almar'atu almashkuukatu fii xaydihaa ow cadami xaydihaa waa islaantii lagu shakiyuu ku fasiray oo islaantan ma xayshaa mashe xaydba kuma dhaco islaanta hadday mashkuuka tahay waa saddex bilood wey iyadana ciddadeedii wey walaa-i qacadna can ilmaxiid walaa-i yaisnuu rabaa inuu fasiro haddana walaa-i yaisna min almaxiid waxaa loola jeeda walaa-i haweenkii iyagana qacadna ka fadhiistay can ilmaxiidi xaydka ka fadhiistay oo aayisaadka waayeelka noqday iyo walaa-i islaamihii lam yaxidna aan weligood baxaydin waa gabdhihii yararka ahay oo la furay faciddatuhunna ثلاثة أشهر saasuu ku fasiray qaala الإmam الbخarي رaximه الlه taعalى baab hada midkani baabu qowlihi taعalى qowlka ilaahay u baab yahay jala jalaaluhu ilahay uu yidhi waulaaةu الأxmaali uuryaalka gabdhihii u saaxiibkaa gabdhihii uurarka lahaa ciddadoodii ajaluhuna waktigooda ciddadu ay ku dhammaanayso an yadacna waa inay dejiyaan xamlahuna uurkooda inay dhigaan oo aayadahaasaaba sidaa haweenkii u kala caddeeyo haweenaydu haddii dhiiggaba maaragtaa ay ka gudubtay oo aayiso ay tahay waa saddex bilood gabadha yartaa weli dhiiggu uusan ku dhicin iyadana waa la midoo saddex bilood wey haweenaydu haddii ay maaragtaay tahay gabarh uurle ay tahana iyaduna uurka inay dejiso qaala alimaam الbukخarي raximah الlahu taعala xadaثana yaxya ibnu bukayr yaxya ibnu cabdillaahi ibnu bukayr ilmisri qala xadaثana leyt can jacfar ibni rabiica waa misrigii can cabdiraxmaan ibni hurmus alacraj almadani qaala akhbaranii abu salamata ibn cabdiraxmaan ibnu cawf uu ula jeedaah ana zaynaba binta abi salamata ayaa akhbaratu can umiha umi salama zawji الnabiy salى اllahu عalيه wasalam ana imra'atan haweeney haweentaasoo min aslama qabiilada aslam ka mid a haweentaasoo yuqaalu lahaa subayca la yidhaaho magaceeda kaanat waxay ahaan jirtay subayca taxta zawjiha ninkeeda hoostiisa ay ahaan jirtay tuufiya zawjkiina waa laga oofsaday canhaa subayca xaggeedii walxaal hiya xubla iyadoo uur leh ayaa ninkeedii dhintay subayca fakhadabaha waxaa soo doonay subayca abusanaabil ibnu backag saxaabigii la dhihi jiray ayaa soo doonay fa abad waa diiday an tankixahu saxaabigaas abusanaabil inay guursato waa diiday faqaalat ayuu ii dhigay nusqadinka bal kal fiiriya faqaalat oo ta muu idin dhigay ay muxuu ku xijay markaas nusqooyinkaasaa fiican aniga faqaalat buu dhigay faqaala waa abu sanaabilaa loola jeedaa markaas faqaala abu sanaabil wuxuu yidhi marka nin kale iyadii ninkii markay diiday abu sanaabil ay diideen nin kale haddana soo doonay ninkii ay rabtay marka inay guursato faqaala markaasuu abu sanaabilkii wuxuu yidhi wallaahi maa yasluxu ma suubanayo an tankixiihi zawj inaad hadda xaaladdan aad guursato nin maba guursan kartid buuri xataa tactadii ilaa aad ka ciddo tirsato aakhira alajalayn labada muddo muddada fog oo ugu dambaysa aad dhamaystiran arbacata ashhurin wa cashran iyo uurkaaga midka fogaada aad mar walbaba ciddadaada noqonay ilaa islaanta islaan mutawafaacanhaa wey islaanta mutawafaacanhaa arbacata ashhurin wa cashran afar bilood iyo toban maalmood haddii aad ka yar ku dhasho afartii bilood aad sugaya buu yidhi iyo tobankii maalmood haddii markaas yacni afarta bilood iyo tobanka maalmood ay soo hor martana welina uurkii aad leedahana uurkiiyaad sugaya buu yidhi mar walbaba labadooda midkii fogaada ayaad suganaya saasuu u jawaabay saxaabigu famakuhad waa nagaatay qariiban waktanay nagaatay waktigaasoo qariiban u dhow min cashri layaalin toban habeen wakti u dhow ayay markaas joogtay waana dhashay markaas oo islaan markaa dhashaba wayo markaa ciddadeediiba sida saxda ah ciddadeedii baaba u dhammaataba way walow hal daqiiqa kabacdiba zawjka haba dhashee marba haddii islaanta mutawafaa canhaa zawjuha ay tahay oo ninkeediiba uu ka geeriyoodo geeridiisii hal daqiiqa kabacdi hadday dhasho ciddadii baaba dhammaataba ciddadeedii waa dhammaatay famakuhad way nagaatay waktan waktigaasoo qariiban u dhow min cashri layaalin toban habeen wax u dhow ay dhalideedii kabacdi joogtay ثuma jaaءat الnabiya nabigay u timid salى الlahu عalيه wasalam faqaala rasuulku salى الlahu عalيه waslm wuxu yihi inkixi iska guurso yidhi ninkaa doonta iska guurso marba haddiiba maaragtaahay uurkiiba fi ciddatuhuna yani ulaatu اlaxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna aayadda cumuumka aayaddaasaa layska qabsan wey qala الimam الbuخari raximه الlah taعala xadaثna yaxya yaxya bnu bukayr yaxya bnu cabd لlah bn bukayr الmisri can leyt leyt bnu sacd الmisri can yaziid yaziid ibn abi xabiibkiiw ana bna shihaabi zuhri ayaa kataba ilayhi yaziid xaggiisa u qoray oo wuxuu u qoray xadiiskan ana cubaydاllaahi bna cabdilaahi cubaydillaahi ibnu cabdillaahi ibnu cutbata almascuudigii weeye kaas marka ayaa akhbara cubaydullaahi isaguna hu ibnu shihaabka u sheegay can abiihi aabbihiisuu uga sheegay oo cabdullahi bn cutbata ibn mascuud ah annahu aabbihiis kataba inuu asaguna aabbuhu warqad u qoray ila bni اlarqam ibnularqam uu warqad u qoray an yas'ala ibnularqamku inuu su'aalo subaycata alaslamiya gabadha la yidhaha inuu su'aalo kayfa sidee buu aftaaha nebiyu nabigu ugu jawaabay sala allahu alayh wasalam wadigii hadda ka hor nabiga mas'aladan weydiiyey sala allahu alay wasalam islaan uur leh haddii laga geeriyoodo ciddadooda waa sidee aday kugu dhacday mas'aladuye muxuu kugu jawaabay nabigu sala allahu alay wasalam fa qaalat markaasi waxay tidhi gabadhii subayca aftaani nabigu wuxuu ii jawaabay sala allahu alay wasalam idaa wadactu uurka haddaan dejiyo anankixay inaan iska guursado hal daqiiqa kabacdi ba allah ka dhigo bad yani bacda wafaatihi zawjka geeridiis kabacdi saasuu nabigu ii jawaabay sala allahu alay wasalam qaala alimam bukhari raximah llah tacala xadaثanii yaxya bnu qasacata waa mu'adinkii makaw qaala xadaثana malik can hishaam ibni curwata can abihi can ilmiswar ibni makhrama ana subaycata alaslamiya ayaa nufisad dhashay daata majhuulu lakin macnihiisu musamaw nufisad way dhashay bacda wafaati zawjiha ninkeedii geeridiisii kabacdi bilayaalin dhowr habeen ay yani dhowr habeen markuu mootan yahay kabacdi ayay dhashay fa jaaءat الnabiya nabigii u tagtay salى الlahu عalيه wasalam fasta'danathu markaasay nabigii idan weydiisatay salى الlahu عalيه wasalam an tankixa inay guursato faadina lahaa fanakaxat nabigu waa u idmay markaasay guursatay subayc marka ciddada saasaa loo ogaado islaanta marba haddii iyadoo uur leh laga geeriyoodo saacaddii ay uurka dhasho unbay mar walbaba yani ciddadoodii ku dhammaan qaala اimam الbukhaariyu raximah اllahu taعaalى baabu qowli اllahi tacaalى hada midkani baabu qowli اllahi tacaalى qowlka ilahi u baab yahay jala jalaaluhu ilahi wاlmudallaqaatu haweenkii la furay waa qismigii noo dhimanaa islaamaha daatulxaydka ah islaamaha dhiigu iyagu maaragtaa uu ku dhaco haddii la furo ciddadooda see noqon hadduu tarjamaystay sheekhu qaala tacaala ilahi wuxu uhi jala jalaaluhu wاlmudallaqaatu islaamihii la furay waa kuwii xaydka uu ku dhacaye yatarabasna ha sugaan bianfusihina nafafyaalkooda ثalaaثata quru ay ثalaaثata adhaar saddex duhri ha sugtaa haweenaydu haddii la furo haweenka xaydka uu ku dhacana ay ka mid tahay saddex goor dhiigga markay ka qubaysato markaasay guursan kartaa qaala alimaam الbukhari raximah اllahu tacala wa qaala ibraahim ibraahim الnakhaci inta badan fiqhiga sheekhu uu ictimaado weye bukhaari ibraahim ibnu yaziid faqiihi heer kuufo ibraahim الnakhaci wuxuu yidhi fii man fii sha'ni man shaksi sha'nigiis wuxuu ku yidhi shaksigaasoo tasawaja guursaday fi lciddati fii ahnaaءi اlcidda ciddada dhexdeedu naag ku guursaday naag ciddo ku jirta ayuu guursaday masaladaasuu ka hadlay ibraahim nakhaci faxaadad islaantii ciddada ku jirtay oo u guursaday waa xayshay cindahu cinda arajuli الthaani ninkan labaad ninkii hore ma aha ninkan labaad oo hadda guursaday oo ciddada ku dhex guursaday agtiisay ku xayshay ثalaaثa xiyad saddex dhiig ay agtiisii ku xayshay saantan ewel cidduu ku dhex guursaday ciddo socota uu ku dhex guursaday islaanta marka nikaaxaas markuu ka hadlayey iyo ciddada ibraahimu nakhaci wuxuu yidhi baanat horta islaantu waa baa-intuu yidhi yacni biinqidaa' ilcidda ciddada go-ideedii waxay ku baa-intay min alawali ninkii hore horta ninka hore ciddadii ay ka tirsanayeen markii saddexdan dhiig ay ka qubaysato ninkii hore bis wuu yidhi ciddadiisi halkaasi ku dhammaatay walaa taxtasibu islaamtu ma xisaabaysuu yidhi ibraahimu nakhaci bihi bi haada alxaydi xaydkan oo saddexda xayd oo ninkan labaad agtiisa ay ku xayshay ma xisaabayso liman shaksina uma xisaabayso shaksigaasoo bacdahu bacda alawal bacda zawji alawal zawju lawal ninkan ka dambeeyey saddexdan xayd ciddo uma noqonayaan ninkan labaad ayay ciddo u noqonayaan saddexdan xayd waaskiisu ninkii hore ciddadiisii waa ee zawjkan labaadna see la yeeli zawjkan labaad waxaa weeye uma tasta'nif lisawji thaani ciddatan ukhra laba ciddooley ay noqonaya islaanta marka saasuu ku jira laba ciddooley ay noqonaya ninkan maadaama ciddadii uu ku guursaday agtiisii ku xayshay iyadoo la jeeda saddex ayday ku xayshay saddex gooray dhiiggii ka qubaysatay ciddadaas yaa iskale dhammaatay kii hore waayuu yidhi kii hore kan labaad oo hadda khaladka ku guursadana oo wadu shubhada ku wadiya ama nikaaxu shubhaha ilaa nikax waa faaside nikax faasidu iska noqonaa marka wadu shubhay noqoneehe ciddatu shubhay ka bacdi bilaabe saddex gooray haddana dhiigga inay ka qubaysato markaas ka bacdiyaa nin oo xalaal u noqonaya guur saasuu iftooday marka waxaa weye waa cadamu tadaakhuli alciddatayn labadaas ciddo labadii ciddo oo isdhexgelaaya ma aha shaqana kuma laha wa calayhi madhab imaam shaafici waa siduu iftoobay ibraahimu naqaci waa madhabka imam shaafici qaala imam bukhari raximah llahu tacala wa qaala zuhriy zuhri isaguna wuxuu yidhi taxtasibu waa xisaabsane bilxaydi saddexdan xayd lithaani ninka labaaday u xisaabinahoy oo saddexdan xayd oo ninkan labaad agtiisa ay ku xayshay kii hore ciddadiisana waa noqone kan ciddadiisa waa noqone oo labadii cidd waa isdhexgelayaan hal ciddaa laga xisaaba madhabkii zuhri wey madhabkii zuhri wey waa xisaabsanahu yidhi wuxuu yidhi wa haadaa xukunkan anigu aan jawaabuu yidhi zuhri ayaa axabu loo jacayl badan yahay ilaa sufyaan saasoo isaguna sufyaan jeclaayuu yidhi iftoon jiray tadaakhulu lciddatayn laba ciddo inay isdhexgelaan hal ciddo bis ah laakiin jumhuurtu waxay u badan yihin madhabka ibraahim nakhaci ibrahim nakhaci madhabkooy oo inaysan labada ciddo isdhexgelaynin qaala imam bukhari raximah llah tacala wa qaala macmar macmar waa macmar ibnu muhana alluqawi oo inta badan luqada uu ictimaado macmar ibnu muhana alluqawi oo albasriyu ayaa wuxuu yidhi qaalu waxaa la yidhaha halaaثata quru inuu rabaa inuu fasiree halaaثata quru maxaa loola jeedaa yuqaalu waxaa la yidhahu yidhi aqra'at ilmar'atu islaanta xaydkeediyaa soo dhowaaday idaa danaa xayduhaa xaydkeeda hadduu soo dhowaaday oo qur'igu wuxuu ku yimaadaa bimacna alxayd wa aqra'adna waa la yidhaha duhrigeedaa soo dhowaaday idaa danaa duhruhaa duhrigeeda hadduu soo dhowaado marka maxay noqonee lafdi laba macnoo iskullida yeeshay wey qur'iga bimacna duhrina waa lagu fasiray bimacna alxaydna luqa ahaan waa ku yimaadaa imaamu shaafici wuxuu doortay bmacna duhri in lagu fasiro ثalaaثaةa quru'in ay ثalaaثaةa adhaar saddex duhri wa aqra'adna waa la yidhaha idaa danaa duhruhaa islaanta duhrigeedu hadduu soo dhowaado wa yuqaalu waxaa kaloo la yidhahu yuri macmar maa qara'at weligeed caloosheeda kuma kulmin bisalan mandheer qad weligeed islaantaas weligeed caloosheeda mandheer kuma kulmino mandheeru ma gelino yani weligeed caruur ma dhalin caruur ma dhalin weligeed saasna waa la yidhaha idaa lam tajmac waladan cunug haddaysan ku kulmin islaantu fii badnihaa caloosheeda weligeed haddaysan caloosheeda ur yeelan waxaa la yidhaha maa qara'at bisalan mandheer ma aysan kulmin oo caloosheeda weligeed mandheer ku kulmin qaddu idaa lam tajmac waladan fii badniha qaala imam bukhari raximah llahu tacaala qisatu faadima binti qays haadihi middana qisatu faadima binti qays saxaabiyaddii la dhihi jiray faadima binti qays qisadeedii wey qisadan wuxuu sheekhu u tarjamaystay waxaa weeye qisada faadimo bintu qays fiqhi badanaa ku jira axkaam fara badan ayaa ku jira khusuusan axkaamta waaweyn oo qisada faadimo bintu qays culimmadu ay ka qaateen waxaa ka mid a ilaa faadimo bintu qays iyada waxay ahayd mudallaqatu halaaa gabadhan faadimo bintu qays oo saxaabiye ah mudallaqatu halaaa ee ahaydoo saddex dalaaqaa lagu furay saddex dalaaq markii lagu furay waxay a'immadu ay isku khilaafsan yihiin islaanta saddex dalaaqa lagu furay nafaqo ma leedahay intay ciddada ku jirto intay ciddada ku jirto nafaqo ma leedahay guri ma ku leedahay ninkii inuu guri u ijaaro guriga qarashkiisa ijaarka uu ka bixiyo inta ciddadu ay socoto nafaqa iyo guri labadaba ma kule mise labadaba ma laha mise miday ku leedahay midka kalena ma laha saddex madhab ayaa la ysugu khilaafay islaanta mudallaqat halaaa waxay qabaan jumhuurta oo imaamu shaafici raximah اllahu tacaala uu ka mid yahay islaanta hadday mudalaqatu halaata ay leedahay lahaa suknaa walaa nafaqata laha ninka guri waa ku leedahay oo inta ciddada ay ku jirto inuu ijaarka uu ka bixiyo ama guri asagu markaas uu leeyahay uu dejiyo waajibay ku tahay laakiin nafaqo maya marba hadday mudalaqatu halaata tahay imaamu shaafici wuxuu leeyahay nafaqo ma lahan qisadaasuu rabaa marka oo fiqhi fara badan laga qaadanayo a'imaduna ay isku khilaafeen xadiiska faadima bintu qays inuu sheekhu noo sheegay qaala اlimam الbuخaarي raximah الlahu taعaalى waqowl اllahi tacaalana waa u baab qowlka ilaahay jala jalaaluhu yihi wاtaquu اllaha rabbakum ilaahay ka cabsada rabbakum rabbigiina ahaa laa tukrijuuhuna mudallaqaadka islaamaha la furay ha ka saarinina min buyuutihina guryahoodii xilligii la furayay ay joogeen ha ka saarinina walaa yakhrujna iyaguna yaysan bixin ilaa an ya'tiina bifaaxishati mubayina arrin faaxishaahee foolxun in guriga looga rarayo mooye iyaguna ma bixi karaan nimankuna ma saari karaan waa masale aan lagu dhaqminu masale aan lagu dhaqmino islaanta markii la furo waxaa leeyahay bacdaada hore u qaado bacdaada hore u qaado ma jirto lama ogola waxa weeye islaanta gurigii lagu furay in ay joogto intay ciddada ay ka dhammaysanayso waa waajib sharciya waajib sharciya gurigii lagu furay inay ciddada ku dhammaysato waajib sharciya w lidaalika qur-aanka waxaa ku soo arooray nahyaa ku soo arooray laa tukhrijuuhuna min buyuutihina qaala alimaamu الbuخaari raximah اllahu tacaala xadaثanaa ismaaciil iyagiina hadda maba yeelayaan w guri laygu furay maxaa idhigaya kulaada iyagiina waa sha'ni kale islaamiya hadii la yidhi gurigan ciddada ku dhamaysta waa sharci guri laydinku furay ciddada ku dhamaysta guri laygu furay maxaa idhex dhigay saas iyaguna leeyahay waxaani caqli ma ahani waa sharci waxa dhana wax nooga hallaabayaanna waxaa weeye waa sharcigii oo la dhinac maray adduunyaduna ay nooga hallaabayso aakhirana ay nooga hallaabayso waxaa weeye waa shareecadoo la khilaafayo qaala imam الbuخarي raximh الlahu taعala xadaثna ismaعil ismaعil بn abi uways almadni qala xadaثni malik an saciid can yaxya bni saciid alansaari اlmadni can alqasim bn mxamed aladi yantasib ilى abi bakr صidiq iyo sulayman bni yasaar madani anahu samicahuma labada sheekhu haddaan soo marnay oo isagu maqlay yadkuraani waa yaxye yaxya maqlay anahu yaxye samicahumaa waa qaasim iyo sulaymaani ayuu labadooda maqlay yadkuraani xaal labadoodba ay sheegayaan ana yaxya bna saciid bn alcaas dallaqa inuu furay binta cabdiraxmaan bni اlxakam gabadhii cabdiraxmaan bn اlxakam uu dhalay in markaa uu furay gabadhaas maxay tahay waa gabadhii markaas yani mudallaqadaa saddex dalaaqo lagu furayay fantaqalahaa gabadhii waxaa raray cabdiraxmaan oo abuuhaa aabbaheed ahaa cabdiraxmaan oo aabbaheed ahaa ayaa gurigii ka raray waa gurigii lagu furay gurigii lagu furay ayuu ka raray faarsamad caaishatu waa dirtay umulmu'miniin ilaa marwaan ibn اlxakam wa huwa marwaan bnu xakamna amiirulmadiinu xilligaa ahaa amiirkii magaalada madiinat lmunawara xukumayay min qibali mucaawiyata bni abi sufyaan mucaawiyata bn abi sufyaan oo markaas madaxweyne ah oo khaliifa ahaa aa magaalada u dhiibtay magaalada isagaa u dhiibtay oo amiir magaalada iga noqon yidhi marka amiirkii magaalada ay fartiin u fartay umuna caaisha waxay tidhi ittaqi اllaah amiir yahu ilaahay ka cabso wardudhaa gabadha u soo celi ilaa beytiha gurigii lagu furay gabadha dib ugu soo celi masaladu inay ahayd masalo weyn waxaa weeye umaradaa loo kor yeeli jiray qofkii khilaaftay amarada iyo dadka magaalada ka talinaya ayaa loo kor yeeli jiray umuna caaisha waxay tihi war gabadhan iyadoo mudallaqaa gurigeedii laga bixiyo oo ciddadii aan ku dhammaysanayn amiirkii la hadashay marwaan ilahay ka cabso gabadhaha loo soo celiyo gurigeeda qaala marwan wuxuu yidhi fi xadiisi sulaymaan sulaymaan binu yasaare hadda aan soo marnay xadiiskiisi wuxuu ku yidhi ina cabdiraxmaan bna alxakam oo gabadha aabbaheed ah ayaa khalabani iiga adkaaday ay calaa naqlihaa gabadha inaan guriga ka raro aabbaheedaa ka dambeeyuu yidhi anuu amiirkii iyo gabadha aabbaheedaa yidhi guriga ha laga raro marka aabbaheedanna waa ka xishooday oo hadalkii waan ku celin waayey saasuu caaisho ugu jawaabay qaala imam buxari raximah اllahu tacala waqaala alqaasimu bnu moxamed qaasim ibnu moxamed aladi yantasib ila abi bakr sidiq wuxuu yidhi awamaa balagaki kuma soo gaarin miya marka qaasim binu moxamed meesha waxaa ugu jirta qaala marwaanu ilaa dooddu waxay dhacaysa waxaa weeye waa marwaan oo amiirkii madiina iyo caaisho labada dhowrka udhexay wa qaala alqaasim wuxuu yidhi qaasim ibnu moxamed qaala marwaanu amiirkii marwaana wuxuu yidhi riwaayadan waxay leedahay awamaa balagaki caaishay kuma soo gaarin miya sha'nu faadimata binti qays arrinkii gabadhii faadima bintu qaysoo saddex dalaaqa lagu furay gurigeedana laga waday xadiiskaas kuma soo gaarin miya faadima bintu qays hadda ka hor yacni gurigeedii laga waday iyadoo yani mudallaqo ah adiguna waxaad leedahay guryaha in la joogo waa waajib islaamaha la furay guryaha ha joogaan caaishay xadiiskaas kuma soo gaarin miya qaalat waxay tihi umuna caaisha laa yaduruka amiirkiiyo ku dhibi maayo an laa tadkura inaadan sheegin ku dhibi maayo xadiisa faadima waxaaba kuu roonaan lahayd xadiiska faadima inaadanba sheegin inaadan sheegin oo aadan deliil ka dhigan ayaa kuu roonaanay leanna caaisha waxay ula jeedaa faadimada aad deliishanaysood leedahay gurigeediyaa laga raray oo gurigeedii ciddadii kuma dhammaysan cilaa looga raray istadaalat calaa axmaa'ihaa riwaayad qaar waxay ku yimaadeen qaraabadii ninka iyo iyada ayaa isku dhacay meeshii marka munkar ka daran iyo dagaal markii laga baqay ayaa iyadii la raray marka waxay tihi waxaa kuu roonaan lahayd qisadan xogteeda anaa haya inaadan deliishan qisada faadin bintu qays xogteeda anaa haya sababta gabadha guriga looga raray waxay ahayd istadaalat calaa axmaa'iha dadkii maraka axmaadeeda ahaayo ninkeeda qaraabadeedii gabadha isku dhaceen ee munkartii ka weyn markii laga baqayey oo meesha dhiig inuu daato laga baqayey ayaa gabadha markaas guriga laga raray marka arrintan xogteeda anaa haya marwaanow waxaan magaalada ka socda oo caado laga dhiganayo gabdhihii guryahoodii inta lagu gabdhihii inta la furo gurigii hore looga rarayo magaalada ka celi fasaadka magaalada lagu hayo faqaala marwan ibnu اlxakam waa u jawaabay haddana caaishu haddana la dooday marwan ibnu xakam wuxuu yidhi in kaana biki adiga caaisho sharun adiga sharu hadday kugu suganta yani shar hadday kugu suganta wuxuu la jeedaa in kaana sababu اlkhuruuj maa waqaca baynaha wa bayna axmaa'iha min ashari shartaas ka dhacday qaraabada haddaad adigu deliil ka dhigatay tiisa ula jeeda adaa ahlu sharc ulama jeedo in kaana biki adiga caaishay sharun shar hadday ahaatay bimacnaa sababu iftaa'ika hadday tahay alsharu aladii waqaca bayna faadima wa axmaa'iha shartii dhex dhacday faadimo iyo axmaadeedii haddaad taas ku cilaysay xadiiska faxasbuki adigana waxaa kugu filan caaishooy maa ayiladii ka bayna haadayni labadan qof waxii u dhexeeya adigana kuugu filan oo min ashari labada qof maxaa loola jeedaa faadimo iyo zawjkeeda faadimo iyo zawjkeeda naftooda waa isku dhaceen meesha dalaaqaa yimid waa la dagaashan yahay gurigii marka lagu dagaalay ha la sii joogo iyada nafteeda soo dhib maahan haddaad leedaha axmaadeedii isku dhaceen faadimo ninkeeda waa isku dhacsan yihiin saas ugu jawaabay marka isagoo amiir mas'aladii si kalu u dhigay mooye waxaa mas'alada ku saxan sida caaisha ay u sheegayso sida caaisha ay u sheegayso oo waxaa weeye faadimo binti qays guriga waxaa looga raray istidaala calaa axmaa'iha culimmaduna sidaa waa leyihi madhabka imaamu shaafici waa qabaa gabadha guriga marka ay joogto laleeyahay guriga lagu furay ha joogto haddii qaraabadii ay isku dhacaan waa la rarahaya markaas qaala alimaam albukhaari raximah llahu tacaala xadaثna mxamed bn bashaar waa bundar qala xadaثna gundar mxamed bn jacfar qala xadaثna shucbat an cabdiraحman bn qasim an abi an caaisha anaha caaisha qaalat waxay tihi ma lifaadima faadima maxaa u sugnaaday waa faadima binti qayse faadima binti qayse ayadaa haddana mas'alada dhinac kale ka faafi jirta waxay dhihi jirtay anigaba gurigii layga furay waa layga raray gurigii laygu furay waa layga raray marka iyaduna waxay iftoo jirtay gabadha saddex dalaaqa lagu furay gurina ninkii furay kuma laha nafaqana kuma laha saasay jawaabi jirtay faadima binti qays faadima binti qaysay masalada ku haysataa caaisha haddana waxay tihi caaisha faadima binti qays maxaa ku dhacay alaa tattaqi illah ilahay ka cabsamayso miya faadima masalada ma fahamsanee masalada anigaa fahamsane ilaahay ka cabsamayso miya fii qowlihaa yacta yacni raawigu wuxuu ula jeedaa fii qowlihaa faadima bintu qays hadalkeeda ilaahay uga cabsamayso miya laa suknaa walaa nafaqa gurina ma laha nafaqana ma laha lilmudallaqati albaa'in gabar mudallaqa ah oo baa-intada saddex dalaaqa lagu furay markay iftoonayso faadima bintu qays oy leedahay gurina kuma laha ninkii furay deelna kuma laha ay leedahay ilaahay may ka cabsato masalada xogteeda anaa haya guri way ku leedahay iyada faadima bintu qays gurigana waxaa looga raray cillo anigu aan oga waa cilladii ay og tahay caaishow oo istadaalat calaa axmaa'iha istadaalat calaa axmaa'iha qala الإmam الbخarي رaximه الlahu taعalى xadaثna cmr بن cabاsi huwa الbصriyu qala xadaثna iبn mhdi cabdiرحman بn mhdi albصri qala xadaثna sufyan sufyan الthawri an cabdiرحman بn qasim عan abihi qaala curwaة لcaaisha wuxuu ku yidhi alam tara caaisha arki maysid miya ilى fulana bint الxakm gabadhan fulana bint الxakm arki maysid miya waa camraw camra bintu cabdiرaحman ibn الxakm awowgeedaa loogu abtiriyey ee aabaheed waxaa la dhihi jiray cabduraxmaan iyadana magaceeda waxaa la dhihi jiray camro waa camro bintu cabdiraxmaan ibnu اlxakam gabadhaas madigaan arkayn caaisho dallaqahaa zawjuha ninkeedaa furay albatta tanuu ku furay go'naan yani saddex dalaaqoo go-an ayuu ku furay fakharajad gurigii ka baxday caaisha meel la hadashid albatu saddex dalaaq oo ku furay gurigina waa ka baxday faqaalad markaasi waxay tihi umuna caaisha bi'sa maa sanacat waxay samaysay yaa baasile iyadoo la furay may gurigii isaga baxday bi'sa maa sanacat waxay samaysaa baasile qaala markaasuu wuxuu yidhi curwa wuxuu yidhi alam tasmacii ma maqlin miya caaishay qowla faadima hadalkii faadimo bintu qays ma maqlin miya oo ay leedahay faadimo bintu qays amba gurigii waa layga soo raray maxaa gabdhaha loo leeyahay gurigii jooga qaalat waxay tihi markaa umunaa caaisha amaa hooy innahu sha'nii laysa laha faadimo bintu qays khabarun xog uma sugnaanin fii dikri hada alxadiis xadiiskan sababta loo soo raray iyo waxaasoo dhan xog kuma laha khabarna kuma laha khayrun idin dhigo haa sax wey khayrun amaa hooy inahu sha'niye laysa laha faadimo bintu qays khayrun wax khayruhu uguma jiro fii dikri hada alxadiis xadiiskan inay sheegto wax ajira iyo wax khayra ka helayso ma lahan leannahu xadiiska xogtiisa anaa hayo sababta iyada guriga looga soo raray waxay ahayd istadaalaad calaa axmaa'iha marka wixii o dhan waa baabi'isay buna caaisha masaladeedii ku baabi'isay iyo xogta iyadu ay hayso ayay ku baabi'isay wallahu subxaanahu watacaala aclam